waan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawana waxaan mar kale idiin hayaa qaar ka mid ah sheekooyin xiise leh oo ku saabsan soomaalida qurbaha deggan waxaa noo marti ah hal abuuraha qurba joogga maxamed yuusuf oo ku magac dheer abwaan badda oo aad horey ugu dhagaysateen barnaamijkan oo aan qaybtii u dambaysay ee waraysi dheer oo aan la yeeshay caawa idinku hayo barnaamijkan abwaan badda mar kale soo dhowow baddan la galay talowmaadiga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caasho ibraahin aadan caasho cawd adiga iyo dhegeystayaasha mar kalean salaamayaa wallaahi caashaayde mooyaan baddaasi kolley tole waanigii baddala ka tiriyey mo dee alla ilaha badbaa mooyaan dee bad baad gasheen dee mooyaan kolley tole magacaygu waa badda de badbaad badbaad gasheen de waa nin iska hadal badan oo aada u jecel fank iyo sugaantaan ahay aada iyo aad kolley waa halkii saare halkii saare axmed allah unaxariistay iminkaan u baahnahay talo la igu birishiyo sidaan uga sidaan uga baxayo
adiga idiin taal adiga dhegeystayaasha uga baxsaan waya waya afkaagaan ku xirin oo maxaa la yiri oon oon oon kuna furin ku bixin hay waan ka dabaalanaynaa marka marka waxaan rabaa qaybtan ugu dambaysa waraysigii beryahan dhegeystayaasha ku xiran barnaamijkan caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a bal inaan kusoo gabagabayno sheekooyinkii kugu yaabka badnaa ee qurbaha sheekooyinka way badan yihin qurbaha marka la yimaado sheekooyin badan ayaa ka dhaca mararka qaar waxaaba dhacaysaba in adigii la yaabayay inay marka dambe kula noqoto wax iska caadiya marka laakiin dhegeystayaasha mar kasta waa arrin ku cusub marka mid ama laba ka mida waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ee qurbaha ka
waa run horta caasha imi waxaan ku horreysiya ti aniga mid anoo yaaban oo aniga balaa wax badan baa qurbaha de mooyaan malaa anu nocaanahay dadka dadka soomaalida waxay dhahdaan qaar baa waxay dhashaan habeen waxay dhashaan habeen maxaa la odhan jiray waxay leeyihiin habeen waxay dhashaan cawa cawo daran mooyaan malaha anoo islahaa waad waad tallaabadan qaadaa waa soro jiray waa cajiib oo sheekooyin badan iga soo mareen oo sheekooyin aad u badan soo mareen ayuu nin iga sii yaabiyey nin jarmalka muddo badan deganaa ayaa iga sii yaabiyey oo shirkad u shaqayn jiray oo nu sheekay waxaan ku uri goorbay kugu daraydo markaasaa waxaa igu daray dadku malaha meelo dhaadheer ba wax ka eegaana laakiin nin aada u caqli badan oo waana nin runtii de aqoon-yahan oo b h d u ahaa oo shirkad weyn u shaqeeya siciid leeraa ilah naxariso udhintay iminka ayaa wuxuu yidhi waxa igu daray maalin bay shirkad ay intii xafiiskooda ka shaqaynaysaa xaflad loo sameeyey maalin samara waa jarmalka waa waa samar samarkuna kolley toole waa iska ubaxa iyo falowerka iyo nacawda iyo jawgu aad bu ugu wanaagsan xilliga samarka waa maalahay xiliyada ugu qurux badan yihiin waa xilliga diirimaadka la galo qoraxda soo baxda diirimaadka la galo xoog bay qurux badan tahay yurub aad iyo aad oo geedihii baa baxay oo ubaxyadii oo adceedii iyo biyihii iyo aad iyo aad oo dee gugiina uu daayo waana dhul iska nimcaysan inta badan kabacdina wuxuu yidhi meeshii meel baarka ah oo meelahan dadku ku nastaan ee xadiiqooyinkan lagu nasto ayaa xafladda loogu sameeyey waa dhowr iyo labaatan qof aanu ahayn marka cunto iyo griil iyo waxaan la dubtay iyo hilibka waxaasaa la sameeyey cuntooyinkii iyo adigu meeshiiba wuxuu ihi sidii meeshii loo taagnaa unbaa bahal duqsiyo madow ayuunbaa wuu iga dul wareega war markaasaan de allaharrahan eego waa keligay marka isma ogi buu yihi hadda waxaan isle iska riix kolba gacantaan saa idhaa buu gacanta da ayaan kolba iska tuuraa anuu buu intu taagan yahay buu yihi dad dhowr labaatan qof baanu nahay buu yihi cid allaa iyo kuwaa kale caddaankaa inta kale wada caddaan buu keligay madow waa gart waa waaba yaxyaxeen kolba waan u riixaa buu yihi markaa inta badan dee xoog markaa idinma dareemaysa laakiin markii dambe show labada gacmoodba waan ku riixaya waxaas leeyahay sidii soomaalida ma qabataa waas de qabashadiina aad og tahay dhaqanka gaaladana qof duqsi gacanta ku qabtay waayo cidibo ku salaami mayso marka dambe markaas aanu yaabano ciil markaasaan la hadlaa buu yihi war iga tag war waana duqsi madow buu leeyahy war iga tag waan hadlayaa buu dhitaa war iga tag war war iga tag igama taga buu yihi ad aakhirkii derfis baa noqday buu yihi show labadii gacmood waxaan show way wada eegayaa buu yihi dadkii kaloo dhamo markii dambe meeshii cuntada taallay wixii baan isla dubtagno miiskii baa jira miiskii baan isla jira cuntadii macal cuntadii baa daatay buu yihi miiskii waa nin waa waa nin waa nin iyo duqsi dagaalamaya balaaya day raacday biskil markaasaa lagu markaa waxaa ku celcelinaya buu yihi ciilkii aradi muxuu iga soo doona aniga anoo tii ka yaabanoo isaga la yaabay anoo isla yaabanaa me istaafurla marka hore isla yaabanaa isla tii ugu darreed baa kugu dhacday aniga maxamed haandi ayaa ninkaasaan bilad siiyey horta ninkii tii ugu darreyd qurbahan qurba waa howlmeydada duqsi baaso marka duqsiga duqsiga ma kuu sheegay saaxiibkaa allah u naxariistee duqsigan ama ama taqsigan waxa uu isaga macnaha keligii wuxuu ka rabo maxaa isaga galay de walaal caashaay de mar iminka markaan xafiiska joogo xafiis ay marmar samarka markii kula riro daqada la furo maalin cid buu duksi soo galay marmar horta duksigu kuma badnaa qaybtan waqooyiga yurub ee badan duksigu wuu joogaa de adduunyada meel walba magaalooyinka laakiin kuma badnaa marmar buu soo galaa markaasaa maaloodu mar kastuu duksi aan arko sheekadii waxaa xasuusta sheekada waa sheeke beri hore laiga sheekeeyo dadkaas iga sheekeeyey iminka waxaas idhahda war baalki marka ma la ogaaday ma la ogaaday mise duksiga uu iska duulaayo isagunbaa u qaatay inuu isaga macnaha dul socdo mise wax kalaa jiray horta kolley anu aan fiirsado iminka xafiiskayga marka alle waanu fiirsada anuga marku soo galo hadduu marmar yimaado duksigaas anuu bay soo doontaa bal calaamada ilahay mala maalmeed bal abu ku dheed xafiiska daatooyin kombyuutaradii jijibi gaadho wararada iga tag war wixii wararada iga tag aniga wax aniga sa teeda igu dhacday aniga caashay ta igu dhacday ta igu dhacday haddaad adiga dhegeystayaasheeda la wadaago oo anigan dee macallinka aan macallin baan ahay oo iska dee macalliminimadana marar bayna kugu filaanayn waxaan la qaataa marka carruurtiina korto jaamacadihii galaan carruurtii waxay doonayaan wax dee wixii dhalinyartaasi gashatay kolley hawsha hawsha qurbuhu ma yara aada iyo aad oo waxaan kuguma filaanayan waa dee waa shaqo tagaa sabtidii iyo xaddiina mar baa shaqa waan shaqa tegi jira imika dee dhawar xanuun baa waan dhaqaaqi jiray laakiin waan muddaa dhexdii ahayd waxaan kaxayn jiray oo dee aan ka helay shaqo qoladan ambalaasyada baabuurtan dhakhaatiirta ee de dhakhaatiirta waa tan dhakhaatiirta qaar waxaa jira ambalaasyada emergencyga qaadiyo qaar laakiin wixii aan emergency ahayn qaadan kuwaasaan kaxayey aan emergencyga ahayn ayaan kaxayn jiray oo iyada qudhooda la barto dee shirkad baa ku tababarasoo dabeedna maalin baa waxa laigu yidhi nin baa meel laga nin baa laigu yidhi meel kasoo qaad dhakhtar magaalo ku yaala halkan agteeda xogay noo jiraadu waxaa laigu yidhi waxaad geysaa tuulo dhakhtar labaatan kilomitr meelaha u jirta dhakhtarkaa kasoo qaaday ninku wuxuu yidhi dhakhtarkaa show ku yidhi waa kaa gaadhay saacaddii aad dhimanaysay oo de waa kuwan gaaladu yidhaahdo oo de way waxbay xisaabiyaan waxay eegaan waxay dhahdaan masii noolaanaysa aduu ninku wuxuu yidhi gurigaygaas kaga dhintay gurigay halay geeyo ninkii baa dhaktarkii ka soo qaaday de markaa ninkan sariirtuu ku jiifaayo marka de sariirtii ku jiifin baa laygu soo ria baabuurkan wadaa wuxuu leeyahy sariir keliyaataa sariir sariirtana markan soo saaro sariirta yar baabuurkay dhex qabsanaysa oo baabuur weyn oo baabuurtan oo basas oo bas yaro weyn aduu oo ambulanska leeg ambulanska waa loogu talagalay marka sariirtii aad Oo ku loogu waday talagalay.
mid kaloo dhexda taabay Ah.
qabsanaysaa ayuun bay oo gaari dhexdaada.
qabsanaysaa oo waxa u dhibaatay aniga uma haysan riixidda ayaa riixaya mooyaane dhib kale ma jirto markan gurigiisa geeyana saa inta ruuxinba sariirta saa ugu riixayaa waxay leedahay waxa slide garaynaya oo dhinacu slide garaynaya sariirtiisii saare- saaraya oo cidna u baahan waa gartay adu marka gurigii gurigiisi ge- meel baan geeyey magaalada ka baxsan oo dadkan daba haystaan oo kuwan magaalada iskaga baxay meelaha dega eh, waad aragtay qurbaha oo sideenna dee magaalada kuma ururaan dadkii ilaahay wax siiyey meelaha magaalada ka baxsan bay degaan guri weyn oo adu beer buu dhex tegay ninku marka meesha aduu aan mid aansani gurigii kuriixo de gurigiisi geli waxaanu horta u imid caayiladii oo dhan sugaysa caayiladii uu dhalay malaha kuwa uu ahaa kuway sii dhaleen kuway walaaladii dhaleen dabeedna waxay markan ninkiina weli baabuurkii u saarayay markiiba waxaa isha ku dhacday inuu gurigu jarjar leeyahay oo aanan sariirtii riixi karay Ee, sharci ahaanna shirkadan aan u shaqayn jiray iyo dee dha- baabuurkan aan wado shirkada lahayd ee, dee qoladan dhakhaatiir ma ogola inay cid kale i caawiso oon profession ahayn aan tababarnayn markaasaan la hadlay shirkadan ku de gurigu jarjar u leeyahy oo keligay ma riixi karayo maasagoo dhe dhakhtarigii ku celi dabeedna anoo iska de iska moodaya inay ogolaan doonaa caayiladoo dhan usugaysaan ku de gurigii ma gelin karay keligay waan celinaya adaygoo dhakhtargan ku celinaya dabeedna inan yaroo malaha waa uu yahay oo kuwan biraha qadqaado oo jaafe juula ayaa Macnaha- markiiba cunaha igu dhigtay micnaha oo- xoog leh geedkaa le waxoog intaa ledeena qaar baa igu yidhi hormaad iska qarisa maxaad u sheegto De maxaan sheegi waan baktiyo way baktiyeysa markaasaa shirkadii ku markaa telefoonka dhegtana igu jiraayo de- ka yana dhegta ku jira igu jiro shirkada waxaan la hadlayay marka horeba aan ku lahaa markaasaan ku- de way baqlayeen in la qabto markaasay yidhaahdeen waxaad ku tiraahdaa waa la soo diray isagoo adu qoladii baan ku yidhi waa tala soo diray oo balhaydilin isagoo cid kale oo caawisa la soo diray dabeedna marka ma- adigu baabuurkiina markaa odayga weli kamaan soo dejiyay baabuurkii wuu istaaran yahay waxay adu noqotay shirkadda waxay ku dhahay dhakhtarka ku celi adubaa odaygii iyo baabuurkii socda waxaa noqotay in la noqdo oo dhakhtarka ku celiyo waa la baxsada adigu hay dee reer nin laba buu ninku malaa shan baabuur oo ferrari iga soo daba kaxaysteen Alle- marka hore nin laba malaha hayo meel fiican degan qoladii shirkadii askartii balalaas waa la yareynaya adu waxaan ku nabadgalay meesha ambalaas ku galo dee baabuurta caadiga ma gala kidaan dhakhaatiirta oo ah baabuurku sasar buu leeyahay oo adu baabuurkii galay qoladii shirkadu igala degtay laakiin aroortii baan soo toosay shaqadii marka tegay iyadoo b- ferris bay jiray journaalkii local b- eh, newspaperkii Ay.
nin dhergay oo lada buhaa ninka la baxsaday haye ninkii madoobaayo ninka la baxsaday ma oo dee sheeg markaasaa sheeg oo dee jo- journaalkii ferris beachkii oo dhanba
oo joor oo joor joornaalka muxuu moodaa markaa sidee sidee qofka ula dee baxsatay way meesha la dad baa hadleena waxay ku shaqaysaa yidhahdeen mid odaygii dhimanaye taajirka ahaa ee ina hebele ayay ku yidhahdeen ayuu la baxsaduu dhakhtarka ku celiyey markaasaa shirkadii baa ii dooday oo dee tiri waa ninka annaga ku nila celiyey Dee muddo dheer baan ku qornaa jiray joorna aduu imika ilaa imika almuhiim maadaama maadaama gaariga aad waday uu ahaa gaari ambalaasa oo shirkad aad u shaqaynaysay oo shirkadaasi shuruucdeeda iyo awaamirteeda aad fulinaysay ah maxaa keenay markaa in jaraa'id lagu soo qoro nin nin Dee la baxsada la waxa waxa yidhahdo keenay waxa keenay eh, kolley toole midabkan aan sitay madowguna raad buu ku lahaa ninkuna nin influence weyn kule buu ahaa gobolka iyo eriyada aan ka sheekeynayo Eh, dadkuna kolley waa dad un biniaadmigood meelay joogaanba may yeelin oo may qaadan tii shirkadda waxay qaateen oo u qaateen in anigu aan naglajad gareeyey oon iskay mar haddii aanan keligay gelin kari waayey toodiina diidaan anigu iskay u celiyey ayay igu qaateen reerkii iyagaa jirradda la hadlay inkastoo jirradda dee qole shirkaddii difaacday oy dee nabadgelisay alowaan ku wa- hawl baan ku geli lahaa iyagaa shirkadda ay nabadgelisay oo ii dadaashay oo runtii hadashay oo tiri annagaa ku nilceli dee oo ii hadashay laakiin dee waa laygu qoro way ku taallaa oo dee way ku taalla ilaa maanta buuggaan qoray oo ku qoro way ku taallaa buuggaa waadaan ka sheekaynay doollar laylaada insha allah waa gartay Ya.
waxaan rabaa waxaan waxaan rabaa heesaha soomaaligana aad baad u dhegaysataa fanaaniin baa jira oo qof waliba xitaa haddii qofka dadka qaarna fanaan bay si gaara uga helaan waa dhab qaarna fanaan walbay hees ka jecel yihiin ama heese randam ahoo marba mida uu qofku ka helaa marka adigu adigu heesaha aada dhegaysato ama aada dhegaysan jirtay mafahnahan baad u ahay taageero oo dooqaagu kugula dhacay mise fanaanba waxaad ka jeceshahay hees gaara may may alla horta aan waxaan ku koray jiil aan haysan tiktok iyo facebook iyo youtube iyo iyo face social mediada waxaan waxaa ii ahaa riwaayadaha waxaa la odhan jiray riwaayadaha ayaa ku kornay caashaay oo de xilligii aan kore ahayd masaajilada riwaayadaha laga sameeyo heesaa inanta marka lala sheekaysan hees baan odhan jiray ama masaajila hee riwaayad ku jirtay ama riwaayad adu waxay noo waxaan iminka ugu jiray social media aan waxaan ku koray xilligii sugaanta soomaalidu ay ugu fiicneed ee toddobaatanadii ilaa siddeetanaadkii markaa way badnaayeen oo ma odhan anu aniga waxay ahaa waxa de aniga aad bay igu badnaayeen oo aad baan ugu yani ma kala door way adag tahay haddaad ugu tiraa kala doora iminka waxaa ka mid ah maxaan ku idhahdaa ilahay haddii ilaahay ku sabagol yahay hees ku jirtay riwaayaddii loola jeeday dab jacel keliwa xasan geli samey xasan xasan cabdullaahi ayaa waxaa wada qaadaa waxaa wada qaadaa axmed cali cigaal iyo aamina aamina cabdillaahi xuse ilaahay nahaw naxarisa aamine axmed uu nool ilahay axmedna hadda ay waxay tidhahdaa sida ubaxa gudoogsaday ama keen uu baad loo afka saarin xooluhu adigoo aan iiman in urta caafimaadkale kolley adiga ina tahay isago uu dugoonka abaankara waxaa la dhaha heesta ama baxay socodka waxaa wada qaada axmed cali cigaal iyo aamina cabdillaahi barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaas uu abwaanbadda erayadeeda qaar ka mid ah noo soo qabtay ee ay wada qaadaan axmed cali cigaal iyo aamine cabdilaahi allah u naxariistay laakiin midda aan caawa idin maqashiinayo waxaa qaada fanaanka axmed cali cigaal oo keliya intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
Kala